wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington qodobadaan idinku hayo barnaamijka caweyskee toddobaadkanna waxaa ka mid a hablo arxaniyo hablo uursani loo abuuro asal gubahiyo hablo aadmiga ifka kula nool asturnaan dheer indhihiyo u ron aragoo quru xidilkeed loo asteeyo sid ilaahay astaan uga dhigay iftiin sheeqiye uumiyaha kale hablo isirkana ku arooro soomaali abkeed abtirsiin gala waxaa kaloo aan idiin hayaa jacaylkiyo gaddii shalay waa taad go'aankiiyo wacadkii margoysaye kalgacaylkii gaaxdiiyo ilmo gobo tidhaahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray iyo weliba ka ilbaxa jacaylkii dhartaa ii arrimi jiri ka ilbaxay ammaantan afka kaaga odhan jiri ka ilbaxay ku eeday ehelnimaankaas ka ilbaxay ku eeday
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna dhegaystayaal wiil dhallinyaro ah ayay isbarteen gabadh gayaankiisa ah isku magaalo yihiin islamarkaana xilligii waxbarashada ay isku fasal ama kalaas ahaayeen wiilkii iyo gabadhii waxaa dhex martay sheeko markii dambena gaadhay jacayl in wacad la isugu maray in ay go'aansadeen guyaal dabadood inay guri yagleelaan intaasi ka horna wiilkuu shaqo tago xaas hortii si uu xoolo usii dhaqdo gabadhii iyaduna waxay baarka u fidhanaysaa wiilkaasi ay gaclootay ee ay guurka ku heshiiyeen balse mar keliya ayay xaajadii isbedeshay gabadhii waxaa soo doonay nin odaya oo yurub ka yimi markii reerkoodu ninkaasi soo degay ay siiyeenna gabadhii way ogolaatay wax hadalena kamay keenin balse waxa ay ku dhici weyday inay u sheegto arrimuhu siday isku bedeleen wiilkii ay sheeko wadaagta lahaayeen ee darteed u shaqaynayey shilinkuu helana meel ku guntayay si ay reer ugu dhistaan hase ahaatee hore ayay soomaalidu u tidhi sirmaqabo allah u sahanahe wiilkiioo goor fiida shabakadaha internetka ee facebooka dhex maaxaya oo kolba isha la raacaya sawir ama qoraal qof kala soo dhigay ayuunbuu ka soo horbaxay sawir ay ku jiraan laba qof waa gabadh dhallinyaro ah iyo nin muuqaal ahaan aada uga guweyn oo laleeyahay meherkoodaa dhowaan qabsoomi doona sawirkaasi waxaa dusha kaga xardhan comin soon oo loola jeedo in meherkoodu dhowaan dhici doono hadduu wiilkii sii eegay sawirkii gabadhu waaba inantii uu jeclaa ee gobaad waxba kama qaban karo xilliga meherku dhacayaaba waa habeenkaasi uu joogo subaxda ku xigta inankii markiiba talaa ku caddaatay durbo telefoonkii gabadha ayuu wacay balse lagama qabanayo isagoo aan fariirsan oo geesta uu jaleecaba indhihiisa sawirkii ka hor muuqdo ayuu iska luuday oo uu furaashkiisii yaraa istuuray haddaba yaxye yeebaash oo ah wiil dhallinyaro hal abuura oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa maanso kooban arrintaasi ka sameeyey wuxuu cabirayaa dareenkii wiilkaasi iyo jacaylkii labadaasi qof dhex maray waa kan yaxye oo inoo hayo maansadaasi waxay odhanaysaa sow galab mareegaha internetka maan gelin hadbagebi jalleec iyo kanka guur u guur timi sow maan u guda socon laba wacad u gaariyo guur isu diyaarsho yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin meherkii dadku sii gelbinayaan badanka waa tan maalmahan waxa la samey wax coming soon la ydhaahdo oo labadii oon isba mehersan baad arkaysaa iyagoo iska laalaado meelaha mareegaha yaala haa sawirkooda dadka qaar la soo geliyaa baraha bulshada ka hor intaanu meher ku dhicin si loo sii sheego inay dhowaan ismehersanayaan yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin meherkii dadku sii gelbinayaan hambalyada isgudubtaa degihii igoyso la yaab gooni daaqii inta aan gayaankii indhihii ku yara gubay sawmaan yartii garan gabadh beri ka shaydiyo gunta beerka saaqdoo jacayl guuna laabtiiyo wadnihii ku gunudo wacadkiiyo garnaqashada axdi ila guddoontoo gacansayd mar qudha uun ged kaleeta noqotiyo alla waa gobaaddii waa gobaad lafteedii labadii labadii lamaanaan mid gartay moogta hoyo hadda inantuu isku halaynayay oo lasoo doonay geed fadhiisigeediyo ninka guursanayaa waa odaygu weynoo meelaha gariigiyo ka soo gooshay yurubta walaac iyo galgaladkii walbahaar lagoohii galiliyaygu taranto dharaaraanka siinkiiyo hurdadii ka giigoo garashada warkaasaa nabar hoos gunaadiyo meel guudka aan dhiyey qolfihii ka guray nabar gardaraa allaha kaaga dhige anigoo maalin meel fadhiyaan arkay dabeediyadii laftarkeedii oo ma garanaysaa socota haya anoo goob caways iyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha gundhinaysa socodka oo gaarinaysa maan arag alla waa gobaadii waa gobaad lafteedii waa meherkii kadib markaasi oo haatan dee waa gabadhii la guursaday gacanqaad salaanliyo wargudoona dabadii nimu ciil ku gaaxdo waxaan ahay gunuus iyo nafta guux ku dilayoo muddo soo gubanaye waxaan idhi gobaadey maqlay inaad nin guunoo baasaboor galbeed iyo sita guunyo lacageed guri wada furaysaan waxaan idhi gobaadey jacaylkiiyo gaddii shalay waa taad go'aankiiyo wacadkii margoysaye kalgacaylkii gaaxdiiyo ilmo gobo tidhaahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray wax allaaliyo wixii daanu haysanay iyo jacaylkiiyo waayadeennii hore makaasaa beddelay haya waxaan idhi gobaadey aabbahaa garaad aabbahaa garaad iyo golo guurti weeye doorashada gugeedii goobtiiyo codayntii kun goor baan fartaydaa darayfoodka gacaloy marka iyada darteed baad xilligii doorashada aabaheed dhowr jeer uga codaysay aabaheedna markaa wuxuu ku jiray qolyihii baarlamaanka ee la doortay ma ogtahay haya markaa wuxuu leeyahy ma waagii aabbahaa la dooranayay boqol jeer baan anigu codeeyey askar gaatamaysaa dabadeedi garato gudub ii taxaabto waa taangu iyo bilo xabsi aanu galay shalay dhibintaanu golongolay ama gaajadaan qabay baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray markaasaa markuu codayntii ku noqnoqdayna xabsiga loo taxaabay xabsi baa aanu galay baa u leeyahy mogtahay haya waxaan idhi gobaadey adduunyadu giraan iyo waa gala bacayno adoo guul filaayaad ged kaleeta aragtaa misna gocasho sheekada waxaan uga gol leeyahay waxaan gabay farshaxan iyo tuduc iyo geeraar qoray ama aan lur ganac iyo gabayoo xistumi jiray dookhaagu gebigaba yurub aanu gooshiyo haddii uu giriigaa mar baan gudi lahaayoon qunyar goosan laayoon tegi lahaa galbeedke maxaad ii gujayseed iiga tuurtay gebiyada maxaad iga kalifaysay buu yidhi intaan gabay iyo geeraar kugu dul furayay maad ii sheegtid inaad dhoofuun doonayso wuxuu leeyahay haddii dee gebigaaguba baasaboor uu ahaa dee waxaasoo dhibay maad mariseen qunyar baa dee watan ama la tahriiba ama lasoo dacwooday wuxuun baan samayn lahayo baasaboorkaan soo qaadan lahay maxaad sidan ii jabisay buu leeyahay ugoogoyay gablada ugoyo gamuga sii ugogoyay gablada ugoyo gamuga sii
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii saddexaad ee waraysigii aan dhowaan la yeeshay abwaan xasan dhuxulaab saalax xasanow labadii toddobaad ee hore waxaynu midba dhinac ka eegnay heesahaagii ugu horreeyey iyo kuwaagii ugu dambeeyey toddobaadkan aan ku bilaabee horta heesahaaga tiradooda ma taqaanaa intay iminka marayaan Eh, mase jirtaa hees aad odhan karto inay tahay heesta aad ugu jeceshahay ee aad markasta dhegaysato sahra bariido kadib barnaamijka caweyska iyo inta ku xidhan uuna salaamaya waxaan filayaa inay adag tahay inaan si dhib yar u soo qabto heesahaan alifay heesta aan ugu jecelahay waayo tirada guud ee heesahaan sameeyey waa ilaa afar boqol oo heesood mid kastaana xaaladeeda iyo xilligeeday lahayd haddiise laga tegi waayo waxaan odhan karaa heesta tidhaahda hargeyso siraadan waan sugaye miyaan saw iyo sintii boorama ubaxyo ku salaameeyaan sidoo waa mid ka mid ah heesaha aan aadka u dhegaysto waxaana wada qaada fanaaniinta yurub maxamed cabdi geenyo iyo hodan cabdiraxmaan
Allaha saatiri
waa tahay intaasi aynu ku dhaafno heestaasi oo codadaan kala dhicin miisig cajiiba iyo laxanka la saarayba ay heer sare yihiin aynu hore uga sii soconno heesahaaga xasanow mid kale inoo soo qabo afartaa boqol ee heesood dee kuley laga wada gayoobi maayo waan ogahay heesta tilaa ka ilbaxay jacaylkii dartaayaa rimin jiray ee uu qaado fanaanka cabdirisaaq anshax laxankana rabbinaxariistii jannaha ka waraabiyey saaraay waxaa lahaa maxamed miyir xaaji
كالبحر جعلك كالبحر كالبحر كالبحر جعلك درتاي أرمي جري كالبحر أملت نفكك قورن جري كالبحر كويري اللي ما انكاسي كالبحر كويري اللي ما انكاسي كلب حيسموقي ورموقي كلب حيسموقي ورموقي اندالي دررتا سيديون لطوبنا يا مركاقة أمركاقة فولين جري كلب حي كلب حي أفاقي وأقل كاد كل شهيني irridiisa goorta ubaxkuula sugi jiray ka ilbaxay ka ilbaxay ismooge warmooge ka ilbaxay ismooge warmooge indhali daraarta sidii oo la tuugnahaya markaaga amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaada kuushahay iridiisa goorta ubaxkuula sugi jiray ka ilbaxay ka ilbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray
waa hagaag heestaasina intaa aynu kaga nimaadno xasanow fanaanada codka macaan ee yurubgeeyo heesaha ay qaado badankooda adigaa sameeyey mayadaa horta kaa codsatay heesaha inaad u samayso mise adigaa la jeclaada inaad iyada u dhiibto
waa dhab sahra yurub maxamed cabdi heesaha ay qaado in badan oo ka mid ah oo weliba kuwa ay caanka ku tahaya anaa u dhiibay waxaana inta badan ku yimaadeen codsi xaggeeda ka yimi oo ay xaaladda ama qiso iyada haysato nolosheeda ku taxalluqda ay iga warantay unba inta badan heesaha aan u dhiiba ku yimaadaan heesta tiraa intaanu shugdhiig lahaa dhansiya dacar maad lahayd intaan ku dhowow lahaa miyaad ka dhaqaaq lahayd intaan dhabta saar lahaa ka dhuuma miyaad lahayd intaan la dhammee lahaa miyaad u dhammee lahayd muddaan islahaa hadhayo lubiga waa daawacdee haddaan kugu dhaadan jiray xiisuhu ka dhammaa qalbiga sidaan filayo ama horeba u soo sheegay ujeeddada iyo qisada heestaasi waxay ka warramaysaa sahraay ama gooniyo gaarba u tahay nolosha yurubgeeyo oo sida midhaha heesta oo calaacala ka muuqdaba aad ka dhandhansan kartaan jacayl dhicisoobay walow dhaqasho iyo guurna jiray haddana in calaf ku dhammaadaa labada qof kuma xidhna ee waa qadar iyo qoraal xagga rabbi ku xidhan intaanu shubdhigi lahaa dhisiida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa ayaad ka dhaqaaq lahayd jabarjabi lahaye intaan dhisa aqal lahaa miyaa dabarjabi lahaye intaan la dhamee lahaa waqtiyaa miyaa adu dhamee lahaye intaan dhisa aqal lahaa miyaa dabarjabi lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaa dabarjabi lahayd mudaan mudaan way islahaatayo iyadawaad dhaawacadeen haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga mudaan mudaan isla hadayo iyada waad dhaawacadeen haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga
waa tahay intaa aynu kaga nimaadna heestaasi iyo fanaanada yurub genyo xasanow qaybtii koowaad ee waraysigeenna waxaynu ku soo qaadanay heesta hooyo oo dabcan aad hooyadaa darteed u samaysay balse aad hadiyad uga dhigtay dhammaan hooyooyinkeen waa hooyooyinka soomaalida eh dad badan ayaa heestaasi ka helay weliba markii aad isla habeenkiiba soo saarteen heestoo maqal iyo muuqaala waxaa haatan daawaday dad aada u tiro badan balse hablihii soomaalida waxaan u jeedaa gabdhaha aan iyagu weli noqonin hooyo amaba aan gaadhin heerka hooyanimada waxay isweydiinayaan inaad iyagana hees u samaysay sahre ciidle nuur horta anuu kaaga mahad celinaya barnaamijka cawayska dumarka ama gabadhuba aqoon kasta oo ay barato darajada ay ugu jeceshahay inay gaadhaa waa inay hooyo noqoto anoo qadarin xurmo tixgelin u haya sahre ay adiguba waad ku jirtaa ayaa hablaha soomaaliyeed meel kastoo ay kala joogaanna salaamaya ayaa waxaa noo soo qabanayaa barnaamijka cawayska iyo caawa hees uu qaado maxamed axmed bukaal oo tidhaahdo hable edeb iyo hable yimaan hablo arxan iyo hablo uursami loo abuuro asal gubah iyo hable aadmiga ifka kula nool asturnaan dheer indhihiyo u ronoragoo quru xidilkeed loo asteeyo sida ilaahay astaan uga dhigay iftiin sheeqiye uumiyaha kale hablo isirkana ku arooro soomaali abkeed abtirsiin gala ya salaam alla ilahe hablaha soomaaliyeed waxaan odhan lahaa heestaasi kala dhigta oo meel adag ku xaseeya oo hees aad iyo aad u qiimo badan xasanow gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waxaa kaloo aan saaray dee barnaamijkan kaga faa'iidaysanaya waan doonayaa inaan salaamo cabdixakiin xasan xuseen cabdidiini fanaanka la yidhaah oo ingiriiska jooga oo runtii ah fanaanka keliya ta een anuu shakhsiyan si gaara u dhegaysto ama heesahayga ha qaado ama yaanu qaadine waa fanaanka aan ugu jecelahay waan salaamayaa isagana aad baan anaguna u salaamaynaa fanaanka cabdidiini inanka codkiisa la moodo in la kaawiyadeeyey amaba la feereeyey baan idhaahdee adiga iyo dhegaystayaashana waxaan leeyahay kulan dambe oo xiise leh sawsadaa ma aha aada iyo aad Eh, balse xasan heestii aynu barnaamijka kusoo xidi lahayn inoo soo qabo sida xamar dhaxalume helin oo shilkiisu abday ku saabsanaa xamar dhaxal uma helin dikorkeeda lagu qubo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo
dadkeeda lagu dhibo
waa tahay abwaan xasan saleebaan dhuxul laabsaalax aad baanu kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa heestaasi xamar dhaxal umay helin waa codadka fanaaniinta xidigaha geeska waxaan dhinacaaga idin leeyahay sidaa iyo ammaano alla iyo ismaqal dambo xiisan
xamardhaxal umay helin umay helin dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo duqaytida dhalaankiyo duqaytida xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada Haa, dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada Haa.
xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada Haa, dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada Haa.